runtii fikradani waxay ka timi bulshada soomaaliyeed waa fikrad shacbi ah oo loogu magac daray mahadsanid madaxweyne halhayskaas la siiyey si loogu mahad celiyo islamarkaana loogu abaalmariyo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyaddeenna dhowaana xilka ka degay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo bulshada soomaaliyeed waxay garteen muddadii madaxweynuhu telinayey in uu aad iyo aad ugu xifdiyey ugu ilaaliyey ammaanadii qaran ee loo dhiibtay in uu diiday in lagu takrifalo hantida qaran ee dalkeennu leeyahay isla markaana la dagaalamay musuq maasuqa iyo wax walba oo ku gadaaman sidaas awgeed muddadaas madaxweynuhu uu shaqaynayey waxay bulshada soomaaliyeed go'aansadeen in markan ay madaxweynaha ay yidhaahdaan mahadsanid madaxweyne way isu yimaadeen way tashadeen miidiyahay fariimo soo mariyeen isxigxiga markii dambena waxay la xidhiidheen aqoon-yahan iyo culimo soomaaliyeed oo qaarkood dibadda ku dhaqan yihiin kuwaasaa markaa fikradda na soo gaadhsiiyey fikraddii madaxweynahay gaadhay madaxweynuhuna wuxuu arkay fursad fiican inay fursaddani tahay maadaama oo shacabka soomaaliyeed ay ku fekerayaan inay hormuudaan qaaradda afrika dhammaanteedba oo fikraddan iyo initiatifekan ay la yimaadeen ee ah hoggaan ama madaxweyne ama siyaasi soo talinayey oo ku caanbaxay la dagaalanka musuq maasuqa in la yidhaahdo waa mahadsan tahay sidaa daraaddeedna barnaamijkan iyo ololahan mahadsanid madaxweyne waxaa qayb ka ah in madaxweynaha guri loo dhiso gurigaas oo aan ahayn guri caadiya laakiin ah guri taariikhiya markaan ku leeyahay guri taariikhiya guusha gurigani markay dhammaato oo gurigan la dhiso macnaha waxa weeye isku xidhnaan iyo wadajir dowladda iyo shacabka ka timi waxay noqonaysaa fikrad aada u qurux badan oo afrika oo dhan sidaan haddaayaba kuu sheegay aan u hurmoodno oo ku dayasho mudan waa arrin gelaysa rikoorhka oo runtii aada u qurxkii fikraddu ay ka timi bulshada madaxweynaha way soo gaadhay muddaana laga tashaday marka madaxweynuhu wuxuu u arkay in uu bulshadiisa soomaaliyeed markan doonaya inay hormuudaan cuubta afrika oo ka mira dhaliya arrin taariikhi ah oo muujinaya midnimada iyo wada shaqayntii xoogga lahayd ee ka dhexaysay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed